بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحaaبه أجمعين ومن saaر على نهجه واsتنى بsuنaتi إلى يوم الdين anigoo ah شheekh محamed سعيid محamed kana mid a culamada soomaaliyeed waxaan maanta u hayaa fariin muhima ummadda soomaaliyeed ee muslimka farintaas oo ah fariin aan shaksiyan soo gudbinayo dareenkayga iyo shaksiyadaydu waxa ay ku dambaysay hadda waxaan in muddo a u dulqaadanayay qaladka axmed cabdi godane iyo shabakadiisu ay ku hayaan shareecadda islaamka iyo dadka muslimiinta waxaan maanta go-aansaday marka inaan iskaga tago xarakada shabaab almujaahidiin arrimo badan oo jira awgood waxaa ugu muhiimsan midda koowaad waxaa dhallinyarada loo sheegay oo lagu dagaalgeliyey in loo dagaalamayo isku xukunka shareecadda islaamka runtiina waxbay ka xukumaan oo shareecadda islaamka ummadda waxbay kaga xukumaan hase yeeshee axmed iyo shabakadiisa shareecaddu ma qabato umana hoggaansanaan waa shareecadda adaan kugu xukumaa laakiin shareecaddu ani ima xukunto waa arrin culus waayo qodobka labaad waxay banaysteen dhiigga shacabka muslimiinta ee soomaalida ah sidaa darteed wax badan ayay waxay ku laayeen dariiqyada suuqyada masaajidda iyo wixii la mida midda saddexaad waxay banaysteen dhiigga culimada muslimiinta iyo qof kasta oo muhima oo isku khilaafaan hal masalo sidaas darteed ilaa ay culimadii ku dileen ayagoo masaajidda ku cibaadaysanaya waxaad moodaa markaa qaacidadii ahayd kullu mukhaalif murtad oo loo tirin jiray khawaarijta nin kastoo ikhilaafaaba waa murtad arrinta afraad jihaadku waa cibaado muqadasa allah baana jala jalaaluhu iska leh isagana ku waajib yeelay ummaddiisa waxaana laga doonayaa muslimiinta dhammaantood weliba iyagoo isku duuban axmed cabdi waxa uu ka dhigtay waxa uu isagu leeyahay sidaa darteed wuxuu amar ku bixiyey inuu laayo hubkana ka qaado cid allaale ciddii kale ee hub qaadata wuxuuna ka dhigay miday dilaan miday xiraan miday duleeyaan iyo mid iskaga cararaan xagga shacabka ee muslimiinta ee dhibaataysan qaxa rafaadka iyo dhibta ay ku jiraan wax naxariisa uma hayaan waxayna ku sameeyeen cunaqaratayn ay ka hor istaageen inay nololi gaarto dad muslimiina oo maato ah oo mudariina oo tabaalaysan oo dhib qabay inay dhib ugu sii daraan ayadana waa mid kale oo arrimaha ka mida waxaan u sheegayaa marka dhallinyarada runtii khaas ahaan dhallinyarada ka tirsan xarakada fekerka ah qofka shabaab ka tegey ma aha qof islaamnimadii ka tegey qofka wax ka sheega ama fikirkooda dhaliilana ma aha qof islaamkii wax ka sheega waxa badan inay yadhahaan islaamkii hebel waxbuu ka sheegay hebel islaamkii uu ka baxay arrintu ma aha islaamku diin weeye ina diina cinda allahi alislaam ilaahay ma odhan ina diina cinda allahi ashabaab islaamnimadu waa diin muslimna waa qofka haysta arkaanteedana waa la yaqaan marka fikirka qaladka ah ma aha qofkii ka hor yimaada xarakada ama isfahmi waayaan macnaheedu ma aha qof muslimnimadii ka tegey dadka muslimiinta run ahaan way iskhilaafi karaan waana isqaban karaan laakiin ilahay marjic buu u sameeyey ilahay wuxuu amray inay u noqdaan fain tanaasactum fi shayin faruduuhu ila allahi wاlrasul in kuntum tu'minuuna biاllahi walyawm اlaakhir dalika khayru waaxsanu ta'wiila inay isnabadgeliyaan kitaabkana isula noqdaan labada arrimood axmed cabdi iyo shabakadiisa waa laga waayey waanaga lagala quusta midnimo ummadeed iyo marjiciyad kitaabka saa darteed waxaan ba tuhunsanahay in fikrada sheeya ka dambeeya ilaah baana xaqiiqda og haddaba waxaan maanta caddaynayaa inaan maanta wixii ka dambeeya anoo naftayda ka hadlayo inaan wixii mabaadiye iyo feker aan aaminsanahay aan kusoo gudbin doono si nabadgelyaha dadkana ugu sheegi doono iyo isfaham oo aan ka tanaasulay inaan dagaal iyo colaad wax ku raadiyo sidaasna waxaan isla garanay dowladda soomaaliyeed dowladduna way ku mahadsan tahay qaabka ii soo dhaweysay wabilahi towfiiq sal allahu calaa nabiyina maxamed waya ugu horreyn su-aasha ugu horreysaan ku weydiinayaa magacaygu waa cabdicasafrika raadi museen ka socdaa intii aad madaxda ka ahayd ama warjoogaha ka ahayd maleeshiyada al-shabaab ee deegaanada puntland dagaalka halkaa aad ka waday dad badan oo soomaaliyeed baad ku dhintay dhibaato badan baad ka dhalatay maxaad dalbanaysaa oo dadkaa weydiisanaysaa halka aad colaada ka abuurtay horta anu mas-uul ugama ahayn shabaab oo saxaafadana waan ka hadli jiray marka shabaab waa ay yimaadeen meeshana waa iga saareen xaqiiqahaan marka la fiiriyo aniguna xaqiiqa ahaan markaan dagaalamayey oo runtii dagaal khasaba buu ahaayo maamulkii markaa joogay oo faroole nabadgelyo asagaa diiday hase ahaatee anuu shaksiyan qof muslima aan dulmiyey dee gaar ahaan iyo guud ahaanba dee caf baan ka dalbanaya laakiin anigu ma ahayn nin markaas xaqbarra ku diranaya shabaabna ma matelayn xarakada iyadaa meesha timi anigana way igala wareegtay bilahi tawfiiq
maxaan ibraahim la yidhahdaa sheekh manoo sheegi kartaa sidaa ku timid muqdisho oo dawladda aad la soo xiriirtay ama aad kusoo baatay halka kollay de wadahadalaa jiray oo dee wadahadalkiina natiijadiisi waxay noqotay inaan isla fahnaa dawladdii aniguna dee aan warkayga caddeeyay inaan maanta diyaar u ahay si nabadgelya inaan ummadda kula noolaado wax dhibaataaya roosha aanan diyaar u ahayn dawladduna arrintaa ay soo dhaweysay oo runtii natiijadeedana hadda aad aragtaa
waa tahay waa t v-ga universal waxaan ku weydiinayaa inta sano oo aada la shaqeynayso ururka al-shabaab inoo sheeg
wax badan aniga xataa ris- laakiin saddex sano hadda kollay mucaamil baan nahay hataan dee si rasmi aan waxaa marnaba uga mid noqon laakiin saddex sano kuma yarin cambaareyn al-shabaab aada cambaareysa miyaad ku eg tahay mise maadaama ay khaldan yihiin sida aad sheegto dadkana ay dhamaynayaan inaad la dagaalanto diyaar u tahay ani dagaal halba uma arko oo waxaa way dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho oo wiilal soomaaliyeed wax walbana waxay u baahan yihiin sidaan hadda sheegayey tanaasuca in loo celiyo ilahi subxana wa tacala kitaabkiisa ummaddana is nabadgeliya hadda kadib oday nabadgelyada ka shaqeeya noqon doona biidnillah